laba habeen ka hor habeenka bisha kowda ahayd waxaa jiray dullaal ay soo qaadeen koox laga soo abaabulay buuranaydaas hoose ee bolis kuwaasoo wahaa ujeedkoodu inay weeraraan fadhiisin ay lahaayeen ciidanka badda puntland b m b f oo ku yaalay meel la yidhaahdo baliqadar weerarkaas wuxuu dhacay saacaddu markay koob iyo tobankii iyo koob iyo tobankii iyo barkii habeenimo halkaasna waxaa ka dhacay dhilkasaare dhimasho iyo dhaawac labadaba waxaana ugu dambeyntii ay noqotay in ay nimankii weerarka soo qaaday ay halkaasi ay isaga baxaan subaxdii markii uu waagu bariyey ayaanu ka daba qaadanay oo ku beegnay shalay waxaanan ku gaarnay deegaan adugu afar iyo toban saddex iyo toban labaiyo toban kilomitr u jira belkhadar halkaas waxaa ka dhacay dagaal dagaalkaasina aada buu u cuslaa runtii laakiin ilaahay fadligiis gacanta sare waxaa yeeshay ciidamadii ammaanka ee puntland halkaas waxaa kaga dhintay dad fara badan guud ahaan labadaa dhacdo markaan isku darana waxaa kaga dhintay konton iyo saddex qof waxaana kaga dhaawacmay tiro badan inkastoo dhaawacoodu uusan fiigitaan badan uusan lahayn wax badqaba meesha waxaa ka baxay afar ilaa shan qof oo keliya ciidanka badda puntland iyo ciidanka b s f runtii waxay guteen waajibaad qaran oo aada iyo aad uu successful u ahaa waxa keliya oo halkaas ka dhacay wuxuu ahaa habeenkii ugu horreeyey oo dagaalka ay soo qaadeen afar askari oo b m b f ah ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay saddex iyo toban dhaawacoodu aada iyo aada u sahlan yahay wax gaadiday qabsadeen ma jiro laakiin way dhici kartaa way dhici kartaa meel dagaali ka dhacay inuu gaari muddo qabsado laakiin sida ay u sheegayaan waxba uma jiraan